Hi, magacayga waxaa la dhahaa ay dhahda gabadha Maryam. Waxay ka shaqaysaa een, Faraon Asalanda, Badrooyarad ay ka tahay. Xaggeena waxaa laga helayaa Dodge Course iyo Badrooyarad qofkuu noqoto oo dhibaatooyinkaadii iyo su-aalooyinka aa qabtid aad weydiin karto. Telefoon nambarkaasaa nagala soo xiriiri kartaa su-aalooyinka aana weydiinaysid waxaa ka mid ah een, haddaa dhibaato kaa haysta problem kaa haysta saaxiibkaa ama ninkaaga oo kaleeto hadduu familkaada kuu diidan yahay guriga inaad ka dhex baxdo haddaad guriga ku qasban tahay shaqo tiro badan oo dadka kale calishan xaq aan ahayn oo kaleeta inaad ka qabato oo habarta ama eedada ay ku dhehayso oo kaleeto inay gabdhaha noqdaan waaye een, xaas fiican calishan in lasii baro haddaa walaalkaa xorriyad badan la siinayo adigana xorriyad aan lagu siineynin haddii waalidka ay ku dhahayaan oo kaleeto saaxiibkan kuuma qalmo ama qofkan saaxiib lama noqon kartid sababtoo ah diin kaloo haystaa dhaqan kaloo haystaa ama oyster iyo ka imaada saaxiibada ama saaxiibkaaba waalidka ay ku dhahaan oo kaleeto saaxiib ama saaxiibad lagumaba ogolaba waalidka waxaas dhan markay sameynayaan micnaheedu maaha inay dad xun ay yihiin ama ay ku kontaroolayaan ama ay ku dhibaateynayaan waxaa waaye oo kaliya maybe inay kaa yara walwalayaan marka haddii laakiin aad dareemeysid inay zaaid kugu tahay oo kontaroolka zaaid kugu yahay oo kaleeto waa noo imaan kartaa waa nagala hadli kartaa haddii waalidka ay go-aan ay ku gaaraan qofkaa guursanaysay ay ku dhahaan qofkaas guursanaya kuusoo dooqnay qofkana adiga aadan rabin laakiin ay ku dhahayaan oo kaleeto sharafteeni baa dilaysaa ama familka mataqaanaa hadal magac xun usoo jiidaysaa oo kaleeto adigana aa dhehaysid oo kaleeto hadaa waxaa samey waayo familkaygaa dhib usoo jiidaa ama hadal xun aan usoo jiidaa ama sharaf tara aan usoo jiidaa su-aalooyinkaas xataa waa noogu imaan kartaa haddaa jaan nin laguugu daray aad guursatay adigoo oon jecleen oo ninkina si xun kuula dhaqmaayo oo kaleeto xataa waa u imaan kartaa calishan hadduu kuula dhaqmayo hadduusan kuula dhaqmeynba mataqaanaa waa u imaan kartaa hadduu ninka si xun kuula dhaqmaayo uu ku leeyahay jeceyl waaye waxaan waa jeceyl camal adi laakiin qalbi ahaan aad dareemeysid waxaan jeceyl inaysan ahayn qof kasta inaa u lahaato waaye xorriyad ay ku dooqan karto qofkay jeceshahay qofkay asxaab la noqonayso qofkay guursanayso qof kastoo qof kaleeto inay go-aan u gaarto maaha annaga waa noo imaan kartaa waxaase waa nagala hadli kartaa annagana go-aan kuuma gaareyno waan ka wada tashan karnaa wixii mataqaanaa muhiimka ah wax kastoo nagala hadashana xalkan bay joogayaan banaan looma bixinayo warkaada qofna warkaada looma sheegayo ilaa noloshaada ay qiilqiil ku jirto naftaada ina badbaadinaan ku qasbanaa waana soo wici kartaa whatsapp aa noo soo qori kartaa een, haddaad ivan imaan karin oo kaleeto meeshaa joogtida kuugu imaaneynaa ananuma calishaan magacaada aduu sheegin adoo een, sheegin qofkaa tahay iyo qofka mataqaanaa calishaan aad aad aad ka dhalatay ama dadka aad ka dhalatay aa xataa waraysi aa wareysan kartaa oo information aa ka qaadan kartaa ayaga xaggooda een, haddaa isleedahay xataa mataqaanaa ayaga xafiiska ugu mimaa kartid ayaga kuugu imaanayaan meel alaala meeshaa rabto lambarkooda meeshuu ku qoran yahay waa lasoo xiriiri kartaa message aa usoo qori kartaa whatsapp ama caadi aa usoo wici kartaa sharcigaa jiro markastana wado aa jirto kaligaa dhibaatooyinka aad sheeganayso ama dhibaatooyinka ku hayaan kuma tihid xilli kastaana lasoo xiriiri kartaa asalaamu calaykum